saraakiil qaramada midoobey ka tirsan ayaa dowladda siiriya ee uu madaxda ka yahay bashaar al asad ku eedeeyey inay u diideen in gargaar dawo ah la gaarsiiyo boqolaal kun oo shacab ah kuwaasoo ku xaniban goobaha lagu dagaalamayo saraakiishu waxay sidoo kale sheegeen in dadku ay hadda u dhimanayaan dawo la-aan iyo daryeel caafimaad darri liisa shalain wariyaha v o e da ayaa warkan ka soo dirtay magaalada geneva waa kan jamaal axmed cismaan oo noo soo kooba john england oo ah la taliya sare oo qaabilsan dalka syriya ayaa waxa uu sheegay inuu jiro wax horumara oo ku aadan cunuqaybin iyo gargaar kale oo loo sameeyey dadka colaaduhu ay halkiyeen inkastoo aysan ku filnin buu yidhi baahiyaha dadkaasi ay qabaan england waxau intaasi ku daray in qaramada midoobey iyo hay-adaha kale ee la shaqeeya ay ku guuldaraysteen inay gargaar dawa ay gaarsiiyaan dhammaan shacabka reer syriya ee ku dhaqan waddankaas kuwaas u baahan gurmad degdeg ah waxa uu tilmaamay in dad badan ay macluulayaan islamarkaasina aysan haysin wax cunto ah balse waxa uu ka dhawaajiyey in waxa ugu weynay dadku ay u la-anayaan ay tahay adeeg dawo la-aaneed goobahani dadku waxay dhimanayaan iyagoo dhiigbaxaya saddex meelood meel dadka dagaalada ku dhaawacma waa haween iyo carruur waxayna u dhimanayaan dhiigbax sababtoo ah lama soo daabuli karo ama waxay u dhimanayaan ma haystaan gargaar ku filan dhakhaatiirna ma jiraan mana jiro qalab qalliina waxay sidoo kale u dhimanayaan waxaaba lagu weerari karaa sariiraha cisbitaalka sahmin ay w h o ka samaysay sagaaliyo toban waddan sannadihii laba kun iyo afariyo toban iyo laba kun iyo shan iyo toban waxay ku ogaatay in syriya ay noqotay dalka ay ka dhacaan weerarada ugu badan ee loo geysto goobaha caafimaadka shaqaalahooduba agaasimaha w h o ee syriya elizabeth hof ayaa cambaaraysay weerarada xarumaha caafimaadka lagu qaado waxay sidoo kale sheegtay in goobaha ay dagaaladu ka jiraan ay dowladdu u diiday dadku inay helaan dawooyin sababtoo ah bay tiri gawaarida u socda goobahaasi waxa ay dowladdu kala baxdo oo ay kala degtaa agabyada caafimaad si gaar ahaaneed bay noo dhaawacaysaa in qalabyada qalliinka ay gubtaan waxaadna garanaysaa in badi dadka waxyeelada soo gaarayso ay sii socoto in lagala baxo kolonyada si lamid ah qalajiyaasha iyo dawooyinka kale marka dadka haddaan loo daweyn si waafi ah ma dhimanayaan si nabadgelyo ah sababtoo ah ma helayaan xanuun baabiyaashii ku habboonaa iyo daryeelkii kale ee looga baahnaa meelo badan oo colaaduhu ay ka jiraan qaramada midoobey ayaa bisha agast kowdeedii u qabatay wakhtiga kama dambaystahi in ay dib u bilowdaan wadaxaajuudyada nabadeed ee syriya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa moscow kula kulmay madaxweynaha ruushka valadimir putin kuwaasoo isla qaadaadhiga arrimo khuseeya dalka syriya ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan syriya stephen dimostura ayaa rajo wanaagsan ka qaba in wadahadalladan ay noqdaan kuwo miro dhala
warbixintii waryaha v o e da liisa shalain waxaa noo soo koobayay waryaheena jamaal axmed cismaan halkaad kala socotaana waa v o e washington